guddoomiye marka hore bal waxaad nooga warantaa xaalada guud ee degmada ceel waaq ee gobolka gado bal xaalka guud marka hore nooga warbixi
bismillahi xaaladda alwaq waa boqol kiiba boqol waaye waa fiican tahay sanadkan roobna waa la helay waa barwaaqo aada iyo aad bay u fiican tahay wax dhibaata ma laha nabadgelyadeedna aada iyo aad bay u fiican tahay wax hadda caqdada ama dhibaato oo ka taagan ma jirto xaaladan magaalada waa fiican tahay waan maaragtay xoogoo maciisadii oo kor u kacday iyo waxyaabahaas ma ogi inta kale hadda magaalada aada bay u fiican tahay
waa gartay bal ka waran dhinaca adeegyada bulshada iyo weliba nolosha dadka xilligan waa sidee
wallahi xaaladdu aada bay u culus tahay ganacsigii ma laha oo ganacsigii waa istaagay xilliyadii roobka wadooyinka xirmaayo maciishadii kor bay u kacday dee dadka maaragtay noloshoodana waxaweye aada iyo aad bay u liidataa waayo dadkii awal dad xoolo dhaqata iyo ganacsi ku nool bay ahaayeen beeraley ma aysan ahayn marka dadkii hadda waxaad moodaa xogoo ina dhaqaalihii iyo maciishadii kor ay u kacday dadkii masaakiinta awal hay-adaha ku noolaan hay-adihiin hadda weli ay istaageen wax gargaara aysan jirin w s p awal waxay siin jirtay kaarar oo raashiina kaararkiina hadda loo labadan bilood waa istaageen marka maciishadii oo kacsan dadkii oo shacabka ahay oo maaragtay masaakiin tahay oo gargaar hay-adeed ku noolaa ama ganacsi ku noolaan noloshoodii aada iyo aad bay u liidataa xaalada magaalada markaa xagga maciishada iyo xagga nolosha saasay u liidataa waa gartay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan iyo weliba golihiisa wasiirada iyo wafdi kale ayaa ku sugan degmada ceel waaq ma u bandhigteen baahiyaha ka jira degmada iyo xaaladaha ka taagan si wax looga qabto
ha xaaladaha hadda kolley waan u sheegnay xaaladaha baahida dadka shacabka baahida maaragtay xagga maciishadaha kulli waan u gudbinay laakiin madaxweynaha iyo golaha wasiiradiisa iyo xildhibaanka xildhibaanada federaalka ah oo joogo arrimaha ugu weyn ay yimaadeen waxa weeye arrimaha amniga inay wax ka qabtaan oo arrimaha amni maadaama qoladii asmis oo maaragtay degmada waa ka howlgeli jirtay ay waktigooda uu dhamaaday hadda ay baxayaan bishaan lixaad kowdeeda inay baxaan marka arrimaha si ah amniga ay u xoojiyaan oo meelaha xarunta maaragtay nimanka taliska oo ay ka guurayaan sidii ciidamada soomaaliya oo la wareegi lahaayeen oo deegaanka amnigiisa loo sugi lahaa arrimahaas ay hadda u joogaan marka arrimahaas ay hadda ku iyo ciidamo cusub oo maaragtay la tababaray oo maaragtay iyagana u baahan in la siiyo hub la siiyo oo maaragtay mashaaro loo siiyo oo waxaas ay hadda u joogaan dadaaladaas ayuu ku jiraa madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada intaba howlahaas ay hadda ku jiraan marka baahiya iyo waxay jirana waan u sheegnay kulley hadda wax walba nabadgelyada ka horeyso amniga ka horeeyo marka dadka amnigiisa la sugo oo maaragtay amnigii uu boqol kiiba boqol u noqdo ama boqol kiiba sagaashan u noqdo ayaa horumar iyo maaragtay maciishadii iyo xaaladihii hay-adihii samafalkii si looga qaylin lahaa oo maaragtay madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada ay u qaylin lahaan kulley markii amnigaas ay fariisiyaan ay xaradii la wareegaan oo amnigii deegaanka ay la wareegaan bay kulley howlahaasna ay u fariisan doonaan ay la kulmi doonaan bulshada qaybadooda kala duwan ayay la kulmi doonaan insha allahu kulley intaas inta amniga laga fariisanayo kulley howlahaas ay hadda ku jiraan shirarkaas hadda noo socdo waa gartay ciidamada admis ee ka baxaaya hadda degmada ceel waaq meeqa sana ayay joogeen ceel waaq
wallahi adi waxay joogeen ilaa iyo waktigii toddoba sano ilaa sideed sano hadda waa un joogeen maaragtay deegaanka waa joogeen
waa gartay amniga markaa guud ee degmada ceel waaq hadda yaa loo diyaariyey inay la wada la la wareegaan ammaanka guud ee degmada ceel waaq yaa loo diyaariyey inay la wareegaan
wallahi madaxweyne ku-xigeenka hadda kolley howlo badan buu isku xirxirayaa in ciidamada daraawiishta jubbaland ay la wareegaan ciidamo ciidamana laga keeno dowladda federaalka ay muqdisho kasoo degaan oo garoonka degmada alwa ay kusoo degaan ciidamada federaadka iyo ciidamada daraawiista jubbaland inay amnigii deegaanka la wareegaan xaru xaradii weyneed oo maaragtay ciidamada asmis ay ka guureen inay iyaga booskaas ay buuxiyaan ayaa kolley hadda loogu tala jiraa
waa gartay marka ujeedada ugu weyn oo hadda safarka madaxweyne ku-xigeenka kala wareegaas ay maaragtay ciidamada am- admis meesha ka baxayaan ayuu ku salaysan yahay miyaa la dhihi karaa mise waxaa jira ajendayaal kale oo u weheliya
wallahi ajandiyaal kalena waa iska jiraan laakiin hadda muhiimada hadda xooga waxaa la saaraya waxa waye sidii admis loogula wareegi lahaa xaruntaas iyo qodobada kale oo maaragtay arrimaha kale oo la xiriira waxa weye sidii eh, macnaha eh, maadaama dawladda kenya aan deriskana haddana asmis ahaan ay uga baxayaan haddana in la iskaashado gacmaha la isqabsado boodharka xuduudaha eh, ciidamada eh, daraawiishta iyo ama ciidamada eh, dawladda dawladda oo maaragtay isga- gacmaha iskaasto iyo qolada maaragtay kenyaatiga in maaragtay maadaama ayna baxeen haddana deris uu la yahay marka in dadkaas laisku xiro oo maaragtay ciidamada wada shaqeyn iyo maaragtay maamulada deegaanka iyo labada dhan inay wada shaqeeyaan oo isku xirnaadaan maadaama cadow isku cadow la yahay in la iskaashado arrimahaas ay hadda kolley arrimahaasna waa u weheliyaan ayaan hore xataa maalintii sabtiga ahaa waxaan ku- waxaan la shiraynay qolada maaragtay eh, dhanka kenya oo uu hogaaminayo d c-ga iyo ciidamada eh, maaragtay ma- eh, ciidamada kala duwan ee dhanka kenya intaasna waa isla soo qaadnay arrimahaasna waa lagu wada heshiiyey in gacmaha la isqabsado cadowgana la iska kaashado
waa tahay aad baad umahadsan tahay guddoomiye shukran
okay waa mahadsantahay